Kulan ku saabsan la dagaalanka fikradaha nacaybka iyo xagjirnimada oo ay soo qaban qaabisay Hay'adda Tubsan ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Cadaado, madax ka socotay hay'adda Tubsan qaybaha kala duwan ee bulshada Cadaadihii marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay Axmed Salaad Ibraahin oo ah madaxa xafiiska hay'adda Tubsan ee Galmudug iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Cabdixakiin Shilin iyaga oo si wadajira ugu warbixiyey muhiimada kulankan.
waxaan fududaynaynaa barnaamijka inay bulshadu isku timaado mowduucana waa mowduuc runtii aan isniri wuxuu munaasab u yahay wakhtigan in laga hadlo Een, tiknolojiyadii waxay keentay dhibaatooyin tiro badan wax badan oo qarsoonaaya bannaanka yimid mowduuca meesha noogu yimaada noogu yaal oo ah hadallada nacaymka iyo kicinta bulshada waa wax soomaaliya oo dhan iyo adduunkii oo dhan maanta qabsaday Een, media fudud oo aan loo baahnayn inaad karaysato oo taleefankaaga inta saas u furto aad waxaad rabto sheegayso ayaa yimid wax u sheegi lahaa dadkana waa fadhiyaan waxaan rabnaa inaan maantay wacyigaas bulshada u qaadno dadkii qaadi lahaana waa joogaan waana ku filan yihiin isku imaadkan marka qolada noo suurta gelisay runtii waa u mahad celinayna waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano meelihiina xanxanuunaysay meelo badan oo ka mid ah faraha la saarsaaray oy ka mid tahay waxyaalaha nacaybka abuuraya ama siyaasad ha ka- ha ahaato la kala qaatay waa idin mahad celinayna culammada waxaan rabnaa say waktiga noo bixiyaan inaa la dhammaystiraan oo maanta arrintaas madaxa la dhalaaliyo sidoo kale ganacsatada iyo odayaasha nala jooga iyo dadka waxgaradka iyo aqoon-yahanada mowduucan mowduuc muhiima waaye maanta waxaan rabnaa wax fiican in laga soo saaro oo laga gaaro Qaar ka mid ah bulshada ka soo qayb gashay kulanka ayaa dhankooda ka hadlay saameynta bulshada ku leedahay fikradaha nacaybka iyo xagjirnimada.
nacayb in la faafiyo oo laga hadlo in la iska horkeeno bulshada dabcan xilligan xilligii ugu ugu sarraysay oo ay dadku ka shaqeeyaan inay dadka iska horkeenaan la isku diro laga ganacsado ereyga xun ayaa zaman ahaa lagu jiraa soomaaliduna kolleyba iyadoo markii hore xaaladeedu si iska ahaydoo bulsho hadala iska ahaayeen ayay aalad heleen ay hadalkooda ku gudbiyaan marka waxaan isu soo jeedinaynaa dhammaanteen inaan wada noqonno dad islaaxa ka shaqeeya nacaybka dadka inaan laga qayb qaadan dadka in la isku soo jiido in laga shaqeeyo ummadda wanaaggooda in laga shaqeeyo waxaan isu dardaarmaynaa naftayda iyo middiinaba qof walba waxaan isu dardaarmaynaa qof walba inuu isku dayo intuu maanta jaanis haysto jaaniskan uu ka faa'iidaysto oo jaanisku uga faa'iidaysanayaan uu noqo dadka in la isku soo jiido dadka muslimiinta ah in la isku soo dumo la mideeyo waxyaabaha dhexdooda khalalka iyo daldaloolka ka jira la daariyo waxyaabaha dhibsiga iyo isnacaybka keenaya la suuliyo iyo intaas waxa la xiriira waxay ka mid tahay shareecadeenna islaamka ee allah subxaanahu wa tacaala nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh uu ku soo dejiyey aasaasiyaadkeeday ka mid tahay waa muhim inaan midaynta ummaddeenna aan ka shaqayno wakhtina ku bixinno war kaliyana uusan naga noqon ee aan ficil arrintaas ku darno Kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Tubsan ayaa intuu socdo waxaa diiradda lagu saari doonaa ka hadalka fikir nacaybka iyo xagjirnimada